بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله شروط الارث ارثك يدحلك شروديس شروط الارث ثلاثه تحقق موت المورث او الحاقه بالاموات اكو وايه waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fiqhi alfaraa'id waxaa noo dambeeyey wixii ku saabsanaa asbaabta dhaxalka keenta iyo wixii ku saabsanaa qaraabada qaybaheeda markii loo fiiriyo biictibaari jihaatihim halkan waxaan ka guda gelaynaa wax ku saabsan shuruudu lirhi dhaxal maxaa u shardi ah markii wax la dhaxlaayo shuruudu ma jirtaa loo shardinaayo dadka wax laga dhaxlaayo iyo dadka dhaxlaaya iyo ciddii wax dhaxashiinaysa iyo wixii ku saabsan shuruudaa jirta markaa saddex shardi ah shardiga koobaad waa taxaququ mowti almuwarifi xaqiiqowga uu xaqiiqoobo qofka wax dhaxashiinaya qofka la dhaxlaayo almuwarif almuwarif waa maxay waa midka wax dhaxashiinaayo yacni waxaa laga wadaa midka dhaxalka qaybinaayo lagama wadee midka asaga la dhaxlaayo aa laga wadaa oo xoolihiisii ka tegey marka waa shardiga koobaad waa taxaququ mowti almuwarifi midka muwarifka ah oo la dhaxlaayo oo xoolaha ka tegay isagu oo xoolihiisa la dhaxlaayo maydkiisu iyo dhimashadiisu waa inay xaqiiqowdo si xoolihiisii loo qaybsado ow ilxaaquhu bilamwaat ama waa in la haleeshiiyo amwaadda la haleeshiiyo labadaas arrimood mid ka mid ah xoolihiisa qofka lagu dhaxli karaa inuu dhinto geeridiisana la xaqiijiyo laba rago laba qofood oo cadaalad ah ayaa xaqiijiday in hebel naftu ka baxday ama hebla naftu ka baxday ama si mustafiid ah ama mutawaatir ah ayaa waxaa ku sugnaatay in hebel dhintay ama hebla dhimatay xaqiiqatana loo xaqiijiyey kaas geeridiisii waxaa la mida in la haleeshiiyo bilamwaati xukmanaa loo haleeshiinaa bilamwaati xaqiiqatan looma hayo laakiin xukmanuu bilamwaati haleeshan yahay miaalkiisu waa maxay miaalu ilxaaqihi bilamwaati amwaadda mid midka la haleeshiinaayo ama miaalu ilxaaqihi qofka haleeshiintiisa la haleeshiiyo bilamwaati amwaadda la haleeshiiyo miaalkiisa iyo tusaalihiisu wuxuu yahay almafquudu almafquud almafquud waa midkee waa midka la waaye midkii la waaye waa goormay idaa madad hadday tagto muddatu intidaarihi waktigii la sugi lahaa ama la sugi karay ayaa tagtay muddadii yaa dhammaatay mafquud waxaa la yidhahdaa qofka la waaye qofaa sida loo joogo la weynaa dadka laga dhex weynaa isagoo xali gurigiisii baryay ayaa la weynaa ama laba coloo diriray ayuu labada dhinac dhinac ka soo jeeday meeshii dadna waa ku dhinteen dadna waa ka soo baxsadeen asagiina geeridiisana lama xaqiijin dadkii soo baxsado oo yimidna ka mid maaha ama doonuu ku safray markaasaa doontii iyo markabkii wax gaadheen dadkii qaarna waa le'deen qaarna waawaa baxsadeen asaga laashadiisiina lama xaqiijin bannaanka inuu joogo iyo imaatinkiisiina lama arag bannaanka inuu joogana lama arag waa sida soomaalidu hadda inta badan iskaga tahriibto ninaa tahriibaya waa la weynaa cirib iyo jaan meelow dhiga dadkii la kortogoo la xaqiijiyana ka mid maaha dadkii meydkooda la xaqiijiyey isagoo noolna lama arag mafquud kaasaa la yidhaahdaa xukunkiisu waa maxay xukunkiisu waa in la sugo horta la xaqiijiyo horta qofku inuu dhintay iyo in kale yacnii inuu lagu daro dadka amwaadda iyo in kale waa in la xaqiijiyo see xuquuqaa ku tacalluqay waxaa laga yaabaa inuu reer lahay xaas lahaa aa suurtagal ah xoolana waa leeyahay inuu xoole leeyahana waa suurtagal xaaskiisii marka ma la guursanaa ama goormaa la guursanaa xoolihiisiisa goormaa la dhaxlaa waktiyaa loo qabanaa waktiga in badan culimmadu u qabtaanna waa afar sano afar sanaa la sugaa afar sano markii wax raad iyo raqa la waayo ruux iyo raq la waayo jaani cidhib meeluu dhiga la waayo wax beytigiis sheega la waayo afar sano muddo ah ayaa islaantii uu qabana waxaa laleeyahay afar bilood iyo toban habeen oo ciddo tirsi iyo ciddo tirso kadibna ninkaa rabto guurso oo kuu bannaa xoolihiisiina waa la dhaxlaa xoolihiisiina markaas kadib aa la dhaxlaa haddii uu yimaado xoolihii la dhaxlay ka warrama inuu nool yaha suurtagal qofkii soo maaha xoolihii waa kala tageen taas laakiin waxaa ka daran taasuma dhib badnee goorba xoola waa uu shaqaysaahe waxaa ka daran inuu yimaado isagoo qajab qajabloo socda iyadoo islaantiisii nin kale uu qabo inuu yimaada suurtagala waa dhici karta afar sanaa la sugay afar sano kadib afar bilood iyo toban habeena islaantii loogu daray oo cidda tirsi ah oo ciddatulwafaati ay ku tirsanayso kadibna iyadoo islaantii nin kala guursato ay reer leedahay oo ay dhaqmayso ninkii oo socda yimid maxaa la sameeya isleedi culammada in badanoo ka mid a waxay dhahaan waxaa la dooransiina laba arrimood ninkaas waxaa la leeyahay in meherkaadii lagu siiyo meherkii gabadhan kaaga baxay in lagu siiyo ood gabadha ka harto iyo in gabadha lagu wareejiyo oo reerkaadii reer ahaan lagugu wareejiyo labada mid dooro tow doortaana la siiyahay dheh culamada in badanoo ka midu tow doortaa la siiya hadduu yidhaahdo haddii xaalku halkaas maraayo wixiigi hallay siiyana wixiisii hala siiyo haddii uu yidhaahdo reerkeyga kama sabri karana reerkiisii ha loo celishay dheh laakiin xoolihii xaggee laga soo celahaya xoolihii la dhaxlay oo lagu kala tegey oo laga yaabo in mar horeba la burbursado horti waayahay calaa kullin ninkaas markii xoolihiisa la dhaxlaa mafquudka ah muddadii loo qabtana ay dhammaatay ma xaqiiqa inuu dhintay mase xukmana la leeyahay waa dhintay waa xukman ee xaqiiqatan maaha dhimashadiisu mihaalu ilxaaqi bilamwaati haleeshiinta la haleeshiiyo qofka la dhaxlaayo oo xoolihiisa la dhaxlaayo haleeshiinta la haleeshiiyo dadka dhintay mihaalkiisu wuxuu yahay almafquudu waa qofka mafquudka oo la waayey idaa madat waa goormay hadday tagto muddatu intidaarihi waqtigii isaga la sugaayey oo la sugi lahaayoo loo qabto sharcan in la sugo oo lagu xaqiijinayey inuu ka mid noqonaayo dadka dhintay oo halaagsamay xukman uga mid noqonaayo labo taxaququ xayaati اlwaarifi bacdahu ow ilxaaquhu biاlaxyaa'i shardiga labaad waxaa loo dhigaa shardiga hore waxaa loo dhigayay qofka la dhaxlaayo shardigaanna yaa loo dhigaa qofka wax dhaxlaaya shardigaanu waa maxay waa in la xaqiijiyo ay xaqiiqowdo ay sugnaato qofka wax dhaxlaahi inuu noolaa markii qofka uu dhaxlaahi uu dhimanaayey waa in la xaqiijiyo inay nolol ku kala daba mareen oo midka wax dhaxlahu uu nolol ku daba maray in la xaqiijiyo waay oo xaqiiqatan ay u sugnaato ama xukman ay u sugnaato xaqiiqatan waxay ugu sugnaanee waxba uu ka xabaalay maalan waxba uu ka duugay markuu ninkaanu dhintay kadib aa isagoo nool dadku arkeen oo la ogyahay inuu noolaa waa xaqiiqatan ow xukmanna maxaa soo gelaaya shiiku isagaa miaali doona oo canuga caloosha ku jira uu ku miaali doona haddi ala yidhaha wuxuu yidhi marka shiiku shardiga labaad oo loo dhigaayo irfiga iyo dhaxalka iyo xoolahan in la dhaxlo waa taxaququ xayaati alwaarifi qofka waaridka ah noloshiisa xaqiiqowga ay xaqiiqowdo bacdahu ay bacda almuwarifi iyo midka la dhaxlaaya gadaashi ow ilxaaquhu ama waa in la haleeshiiyo bilaxyaa'i haleeshiintiisu ay xaqiiqowdo la haleeshiinaayo bilaxyaa'i dadka noolnool la haleeshiinaayo mihaalu ilxaaqihi bilaxyaa'i ayadoo dadka noolnool la haleeshiiyey mihaalkiisu alxamlu waa xamliga xamliga maxaa laga wadaa waa uurka canuga caloosha ku jira waa goormay idaa taxaqaqa wujuuduhu xiina mowti muwariihi waa hadday xaqiiqowdo joogitaankiisa iyo jiritaanka canugaanu uu caloosha ku jiray markii uu dhimanaayey muwaridkiisa iyo midka xoolaha laga dhaxlaahi wain lam tunfaq fiihi alruuxu ruuxba yaan lagu afuufin haddii la rabo markaas may qofka uu ka dhaxlaha uu dhimanaaye xamliga laba shardiya culimmadu u dhigaan in badanoo ka mid ah waxaa tidhahdaa ishtarada alfuqahaau lilxukmi bitawriifi alxamli sharطayni ishtarada alfuqahaau lilxukmi bitawriifi alxamli sharطayni shardiga koobaad an yuclama anahu kaana mawjuudan an yuclama anahu kaana mawjuudan xaala mowti اlmuwariثi waa shardiga koobaad shardiga labaad an yanfasila kulluhu an yanfasila kulluhu xayan xayaatan mustaqiratan xayan xayaatan mustaqiratan labadaa shardiya xamliga loo shardiyaa markii calool wax ku jiraah ay wax dhexlaayaan hadhow markay weynaadaanoo wax la dhexashiina laba shardiyaa loo shardina haddii horta qofu dhimato dadka dhexalkiisa lana ay ka mid yihiin ama nin hadduu dhintee xaasaskiisii wax ka miduhu uur ku soo baxo xoolihii lama qaybi karo ilaa ciddaas waxaas uurka ku jiraa ay soo baxaan markay soo baxaan wax ma la dhexashiinaa mase la dhexashiimaayo dhexalka wax makuleeyihin mase kuma laha waa ku yeelanayaan laba shardiyaana loo shardina shardiga koobaad an yuclama annahu kaana mawjuudan xaala mowti lmuwarih waa in la ogaado inuu ahaa uurkaani mid caloosha ku jira waktigii qofka dhaxalkan laga dhalaa xoolahan laga dhaxlah uu dhimanayey waa inuu caloosha ku jira wax caloolsha gadaal ka galay waxba dhaxalog wax kuma laha marka waa in la hubiyo xilligaas inuu caloosha ku jira hadduu rabo maniba ha ahaado xilligaas ama markaasba ha calool galo shardi maaha in ruux lagu afuufo markaas oo ruuxu ku afuufan tahay oo afar biloodii wax lamida u gaaray shardiga labaad an yanfasila kulluhu xayaatan kulluhu xayan xayaatan mustaqiratan waa inuu dhasho dhammaantii soo baxo caloosh hoyadii ka soo baxo asagoo nool nolol weliba mustaqiro ah oo markuu soo baxo kadib uu qayliyo hadduu rabo kadib ha dhintee haddii labada shardi la helo dhaxalka xuu ku leeyahay markaas ma gabaraa mase wiilaa loo fiirina waxay yihiinaa loogu dhufanaa wax laga siina waaya waaya miaalu ilxaqi bilaxyaai alxamlu idaa taxaqaqa hadduu xaqiiqoobo wujuuduhu wujuudkiisu xiina mowti muwariihi muwaridkiisu markuu dhimanaayey wain lam tunfaq fiihi alruuxu ruux yaanba lagu afuufin haddii la rabo markii muwaridkiisu uu dhimanaaye shardi waxaa islaantaanu inay uur laheyd markaas waayo canugan calool galay oo calool ku jiray markaas meydku uu dhimanayey qofka xoolaha laga dhaxlahay wa kadalika almafquudu mafquudkuna waa la mid asna xamliguu la mid yahay xamliguu la mid yahay waa goormay fii muddati intidaarihi xilliga lagu jiro muddadii la sugaayey isaga oo la xaqiijinayay in lagu daro dadka dhintay xukman laga mid dhigo idaa lam nataxaqaq haddaanaan xaqiiqsan waaye anna mowtahu geeridiisu qabla mowti muwariihi inay ahayd qabla mowti muwariihi inay ahayd waaya mafquudka waxaa la dhexashiiyaa laftirkiisu waxuu dhaxlaa mararka qaar waa goormay qofkii la waayey waxaan idhi waktiyaa loo qabanaa lagu xaqiijinaa in qofkaas uu dadkii haalikiinta ka mid yahay kadibna sida fiican waaba in xaakim loo keeno oo xaakimku haddana xakumee waktigii dhexdiisa inta lagu jiro aad dad uu dhaxal ku laha ayaa dhintay waktigii inta lagu jiray la sugaayo muddadii loo qabtay oo islaantihiisuna ay xanibneed xoolihiisuna ay xanibnaayeen oo xoolihiisa aan dhaxalka la gelin ayaa isaga waxaa dhintay isagu dadow dhaxli laha ayaa dhintay maalan wiilow ahay aabbihiisaa dhintay aabbihii dhaxalkiisa wax ma laga siinaa mase laga sii maayo mafquudkaas wax ma laga siinaa aabbihii dhaxalkiisa mase laga sii maayo waa laga siinaa see looga siinaa laakiin mafquudkii xaqiiqatan miyuu axyaada ka mid yahay mase xukmanuu uga mid yahay xukmanuu uga mid yahay markaas inta muddadii la sugaayo lagu jiro xukman wuxuu uga mid yahay axyaada alaxyaa muddadu markay dhammaato kadibna iyow ka mid noqonaa alamwaati ka mid noqonaa ayadana muxuu uga mid noqonaa xukmanu uga mid noqonaa mafquudku markii wax la dhaxshiinaayo iyo markuu wax dhaxlaa intaba labadaba waa maxay labada mid walboo ka mid ah waa xukman haana lagu dhaxashiinaa waayahay wakadalika waxaa saasoo kale la mida xamliga almafquudu fii muddati intidaarihi xilliga uu ku jiro waktiga sugitaankiisa idaa lam nataxaqaq haddaanaan xaqiiqsan anna mowtahu geeridiisu inay ahaatay qabla mowti muwariihi qabla mowti muwariihi midka uu dhaxlaa geeridiisa ka hor inuusa dhiman haddaan xaqiijinno haddaan la xaqiijin haddii la xaqiijiyo mafquudkan inuu dhintay inta midkii uu dhaxlaayey ou dhaxalka uu ku lahaay ousa dhiman haddii la xaqiijiyo dhaxal ma leeyahay dhaxal ma laha see labadooda midka qofka horreydaa qofka dambe aa dhaxal ka leh qofka horreydaa dhaxal ma leh haddii laakiin aan taas la xaqiijin eu mafquud uu noo yahay waktigiina aan ku jirno aan u qabannay ama loo qabtay in la sugo loo qabtay oo xoolihiisa islaantiisu ay xabisnaayeen oo xanibnaayeen waktigaas isagoo ku jira haddii qofuu dhaxalkiisa leeyahay ou dhinto dhaxalka isagana waa la siinaa dhaxalkiisa waa leeyahay hadduu yimaadana de xoolihiisa sigaa iska leh haddii la waayana oo waktigii la gaarana isagana markaasaa la dhaxlaho kadib da xoolihiisii la qaybina wa binaan calaa haadayni shardayni falaa tawaarua bayna mutawaaritayni maataa walam yuclam ayuhumaa asbaqu mowtan shardi waxaa ahaa la yidhi mogtahay inay kala horreeyaan dadka la dhaxashiinaa la isdhaxashiinaaha oo ma uu dambeeyo midka wax dhaxlaahi ay xaqiiqowdo in noloshiisu ay ka dambeyday nolosha qofka u dhaxlaa saasaa shardiga soo maaha waaya laba qofood oo dhaxal isku leh oo isdhaxasha a waxaa la kala aqoon waayey labadooda midkii hor dhintay shilay iskula dhinteen matalan gaariyaa la wada rogmaday wiil iyo aabbihiis waay gaariyaa la wada rogmaday matalan waa isla dhinteen ayagoo meydaa loo tegey labadooda ma isdhaxlaayaan ma isdhaxli maayaan wiilka iyo aabbihiisa dhaxalka waa iskula waa isdhaxli jireen soo maa hadda ma la isdhaxashiiya amase la isdhaxashii maayo la isdhaxashii maayo se labadooda mid horreeyaba lama yaqaani kee kan kale la dhaxashiiyaa labadooda waxa wax dhaxli lahay kan dambe soo maa kee dambeeyahe labadooda lama yaqaano marka la isdhaxashii maayo wuxuu ihi wabinaan calaa haadayni shardayni labadan shardi dhismo wax lagu dhisaayo darteed falaa tawaarua isdhaxlidu ma jirto bayna mutawaaritayni laba isdhaxal isku laheed oo maataa dhimatay labaduba ay dhinteen walxal lam yuclam aan la ogaanin ayuhumaa asbaqu mowtan labadooda kii geeri ahaan horreeyey mila an yamuuta inay dhintaan oo kale bihadmin ay ku dhinteen maalan hadmin maxaa laga wadaa waxbaa ku dumay kawa isla dheheen ow arain ama waa isla maashoodeenoo waa isla hafteenoo biyay iskula hafteen doonaa la quusta labadaba ow xariiqin ayay iskula dhinteenoo guriyaa iskula gubtay labadooda ilahay naga badbaadiyo wixii dhibe ow xaadisi dariiqin ama waxay iskula dhinteen shil waday iskula dhinteen baabuuraa isla dardaray laba baabuuraa iskula dhacday baabuuraa la rogmaday waa shil dariiqi waa xaadisu dariiqi waa waa ayaabaha ayaantan soo ayaamahan soo kordhay ka mid yihiin oo shilalka fara badan faraha badan ah oo dadku in badan u dhintaan iyo wanaxwihi wixii la mid ah kuwaan isdhaxli maayan marka sababtu waa maxay licadami taxaquqi mowti lmuwariثi qabla alwaariثi waxaan la xaqiijin midkii wax dhaxl dhaxashii lahay oo la dhaxli lahay dhimashadiisii qabla alwaariثi kii wax dhaxlaaya ka hor inuu dhintay lama xaqiijin wa xayaati lwaariثina lama xaqiijin kan wax dhaxlaa noloshiisa bacdahu kan wax dhaxashiina kadib uu noolaa lama xaqiijin shardigeena ee soo maaha in qofka wax qofka dhimana qofka la dhaxlahi oo xoolaha iska leh geeridiisu inay xaqiiqowdo shardi ahayd sidoo kale kan wax dhaxlaahina in marka qofka uu dhaxlaayo ou dhimanayo inuu noolaana ayaduna in la xaqiijiyo shardi ahayd meeshaana labadaas lama xaqiijin karo waayahay shayga shardiga saddexaad oo irhiga loo shardina alcilmu biljihati اlmuujibati lilirthi min zawjiyatin aw qaraabatin aw walaa'in shardi iska dhibi horo shardigaan shardiga saddexaad waa maxay waa in la ogaado qofkan wax dhax leh oo qofkii dhintay ka nolol dambeyday oo waxbaan dhaxlaha oo xoolihiin waxbaan kuleeyaha leh waa in la ogaado say xoolaha wax ugu yeelata jihada ay ka timid waa in la ogaado asbaabaha wax lagu dhaxlana waa soo marna soo maaha saddexay ahaayeen nasab iyo iyo nikaax iyo iyo walaa saddexdiis inuu mid yahay in la ogaado waay midkuu yahay kadib la ogaado kadibna waxuu xaqu leeyaha la siiyo waa inay caddaato saddexdaas inuu mid ka mid yahay saddexdaas waxaan kusoo dargeli karin ama saddexdaas waddo mid ka mida ciddaan kusoo arooraynu xoolaha meydka waxba kuma laha alcilmu shardiga saddexaad waa alcilmu biljihati almuujiba ogaa la ogaado waaye jihada waajibinaysa lilirthi irhigay dhaxalka waajibinaysa qofkan inuu wax dhaxlo maxaa u waajibiyey jihada jihada u waajibida waa inaan ogaano saan wuxuu uu leeyahay u siino oo min zawjiyatin ah haasnimo ow qaraabatin ama qaraabanimo ah ow walaa'in ama walaanimo ah saddexdaa la isku dhaxlaahay saddexda kooya waa in la ogaado bian naclama waa inaan ogaano maalan anna haada kani yaritu inuu dhaxlaayo haada almayita meydkan likownihi zawjahu ahaashihiisa ou yahay xaaskiisii ou yahay waa inaan maalan ogaano saas ow naxwahu ama wixii la mid a wuxuu yahay inaan ogaano waay marka waxaa la dhaxshiinaa qofkan wuxuu yahay in la ogaado iyo calaaqada meydka uu laleeyahay iyo calaaqadaas ma gaarsiin kartaa calaaqa uu ku dhaxlaayo iyo wax inuu ku dhaxla gaarsiinaa ma yihiin hadday gaarsiiyaan calaaqadu waa nuucee intuu ku dhaxlaa waa in la ogaado markaasaa wax la dhaxli karaa intaas markii la isla helo aa wax la dhaxli karaa shuruud اlirhi marka waa meeq markii lasoo khulaaseeyo waa saddex kow taxaququ mowti اlmuwarifi ow ilxaaquhu biاlamwaat waa shardiga koobaad shardiga labaad taxaququ xayaati اlwaarifi bacdahu ow ilxaaquhu biاlaxyaa shardiga saddexaad alcilmu biاljihati اlmuujiba lilirhi min zawjiyatin aw qaraabatin aw walaa qaala اlmualifu raximah اllah mawaanicu lirhi irhiga mawaanicdiis mawaanicu lirhi alaaatun ikhtilaafu اddiin wاlriqu wاlqatlu waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fikhi اlfaraa'id waxaa noo dembeeyey wixii ku saabsanaa shuruud اlirhi iyo shuruudda loo shardinayo xoolo markii la dhaxli tago oo qaar ka midana ow lahaa qofka la dhaxla loo shardinaye qaar ka midana dadka wax dhaxla loo shardinaayay waxaa jira oo halkaan ka gudagelaynaa waxa la yidhahdo mawaanicu lirhi waxyaabo qofka ka manciya dhaxalka asagoo ka mida dadkii la soo maray oo asbaabihii ay wax ku dhexlaayeen dadka wax dhaxlaho isagoo asbaabihii qaar ka mida ku sifaysan ayaa haddana waxaa laga yaabaa qofka inuu ku qumo maanic iyo wax u diida oo ka manciya inuu qofkii ou dhaxlo maanic ka manciyo qofkii inuu dhaxlo inuu ku qumaa suurtagal ah waayah mawaanicdaasi saddex xaboo ka mid ahaa la isku waafaqsan yahay saddexdaas waa maxay waa ikhtilaafu اddiin ikhtilaafu اddiin waxaa laga wadaa dadku inaysan isku diin ahayn hadday dadku kala diin duwan yihiin isdhaxli maayaan oo laba diimood ay kala haystaan tan labaad waa riqiga iyo addoonnimada tan saddexaad ama maanica saddexaad oo qofka riqi u diidi kara maanic ku noqon kara oo ka manci kara dhaxalka waa qatliga iyo dilka qofkii dhaxalka lahaa ou dilo qofkuu dhaxalkiisa lahaa isaguna dhaxli maayo waana meesha uu ka lahay saaxibu raxbiya ويمنع الشخص من الميراث واaحدة من علل ثلاث شhخصiga waxaa u diidah u yidhi miiraadka iyo dhaxalka waaxidaة min cilal ثaلaaثi saddex ka mida cilooyin yaعni mid oo ka mida cilooyin saddex ah riq وaqatl واkhtilaafu diini riq وaqatl واkhtilaafu diini waa saddexdaas riq waa addoonnimadii wa qatlun waa dilkii qofka uu dilo qofka uu dhaxalkiisa lahaa iyo wakhtilaafu diini iyo diinta dadka oo iskhilaafsan isdhaxlaaya oo la leeyahay isama dhaxli karaan marka wuxuu yidhi fafham falaysa shaku kalyaqiini fahm marka masalada shakigu yaqiintoo kale maahane waayahay marka sheikhu wuxuu yidhi mawaanicu lirhi alaaatun irhigay dhaxalka waxaa qofka ka manciyaa waa saddex ikhtilaafu اddiin iyo wاlriqu iyo wاlqatlu waa saddexdaas famataa wujida waaxidu minhaa markii la helo waaxidu mid oo minhaa ka mida saddexdan fii shaksin shaksi laga helo dhexdiis saara wuxuu ahaanaa shaksigaasi kalmacduumi midaanba jirinba oo kale macduum midaan jirin oo la waayo oo kale falaa yariu ma dhaxlaayo qofkuu dhaxalkiisa lahaa awel ma dhalaayo saddexdan mid ka midu hadda ku sifoobo walaa yuahiru calaa hayrihi mana saamaynaayo calaa hayrihi isaga hayrkii oo min alwaraati waratada ka mida cid uu xijaabi karana lama arko wujuuduhu ka cadamihi waa leey kalmacduumi ayuu noqonaa waxna ma dhaxlaayo waxna waraada kalena waxba kama qaadi karo joogitaankiisu se wujuuduhu waa ka cadamihi waxna ma xijaabi karo cidna wax kama nuqsaami karo waa kaas wax saamaynuu leeyaha marka ma leh asaguna wax dhaxli maayo warasada kalena saamayn kuma laha wujuuduhu waa ka cadamihi saddexdan sifo mid ka mida cidday ku qunto saddexdii sifa marka la kala qaaday midda koobaad wuxuu yidhi faama ikhtilaafu diin faama ikhtilaafu diin ikhtilaafu diin miyaad rabtaa famacnaahu an yakuuna axaduhuma calaa mila wahaaniya calaa milatin ukhraa ikhtilaafu diinka saasaa laga wadaa muslim iyo gaal isdhaxli maayaan sida nabiga ka sugnaatay alayhi salaatu wasalaam sida saxiixayn ku jirta nabigu inuu yidhi alayhi salaatu wasalaam laa yariu alkaafiru lmuslima wala lmuslimu alkaafira isma dhaxlaan labadoodu waa xadiis saxiixayn ku yaalla gaalku inuusan muslimka dhaxli karin waa bilijmaac khilaaf kama taagna laakiin muslimku gaalka gaal ma dhaxli karaa mase ma dhaxli karo qof muslim oo aabbihii ou gaal yaha matalan aabbihii dhintay ma dhaxli karaa mase ma dhaxli karo sida xadiidka uu caddayn ah madhabuljumhuurna ah ma dhaxli karo dhaxalkiisa ma leh laakiin culammada qaar saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam qaarkoodna waa laga wariyey in muslimku uu gaalka dhaxli karo sida muslimkuba uu u guursan karo kitaabiyadda u guursan karo laakiin kitaabiga uusan u guursan karin muslimadda oo kale waxay leeyihiin gaalku ma dhaxli karo muslimka laakiin muslimku waxuu dhaxli karaa gaalka sida raajixaana waa inaysa isdhaxli karin gaal iyo muslim waxaa soo haray muslim ma dhaxlaayo mana isagana muslimkana dhaxli ou maayo isaguna dhaxli ou maayo cid gaal ah oo gaal iyo muslim islama dhaxlaan xagga iska dhig gaaladu dhexdooda ma isdhaxlaayaan oo yahuudigu nasraaniga ma dhaxlaa nasraaniguna yacani yahuudigu nasraaniga ma dhaxlaa nasraaniguna yahuudiga ma dhaxlaa majuusigu kan kale ma dhaxlaa mase wuxuu haddayba kala diin duwan yihiin isdhaxli maayaan mase gaaloo dhanna waa isdhaxle say rabaan diintay rabaan ha kala sheegteene muslimkuna waa isdhaxlaa mas'ala khilaafiya waa waa mas'ala khilaafiya culamada qaar waxay dhahaan alkufru milla millatun waaxida alkufru millatun waaxiday leeyihiin marka waxay leeyihin ayagu waa isdhaxlaayaan wixii gaalo islaa waa isdhaxlaayaan yahuudigu nasraaniga waa dhaxlaa nasraaniguna yahuudiga waa dhaxlaa culamada qaarna waxay leeyihiin maya yahuuddu waa isdhaxashaa nasaaraduna waa isdhaxlaayaan majuusaduna waa isdhaxlaayaan laakiin yahuudi nasraani ma dhaxlaayo nasraanina yahuudi ma dhaxlaayo majuusiguna saasoo kale kuwa kala dhaxli maayo waana madhabka sheekhu rajaxay sheekhu marka wuxuu yidhi faama ikhtilaafu diin famacnaahu an yakuuna axaduhuma axadkoodu inuu ahaado labada qofood calaa millatin diin waaani kan kalena calaa millatin ukhraa diin kale uu ku sugan yahay wa huwa maanicun min aljaanibayni maanicaani labada jaanibba dhaxalka waa ka mancinaa muslimka iyo gaalka labadaba ma dhaxalka waa ka mancinaa mid midka kala dhaxli kara ma jiro falkaafiru laa yariu lmuslima kaafirku ma dhaxlaayo muslimka wlmuslimuuna laa yariu lkaafira muslimkuna kaafirka dhaxli maayo wlyahuudiyu laa yariu lnasraaniya yahuudigu ma dhaxlaayo nasraaniga si isku diin maa labadooduyi gaalabaas la ahaadeene wاnasraaniyuna laa yariu lyahuudiya nasraaniguna ma dhaxlaayo isaguna yahuudiga ma dhaxlaayo wahaakada saasoo kale kusii wata cid wixii isku diinaa isdhaxla muslimiintu waa isdhaxlaayaan yahuuddu waa isdhaxlaayaan nasaaradu waa isdhaxlaayaan nasaaradu majuustu waa isdhaxlaayaan wakaas laakiin cid aan isku diinayn ma isdhaxlaayaan muslimku gaalka dhaxli maayo gaalada dhexdooduna kuwii kala diindiinuhu isdhaxli maayaan intaas waa la fahmaan malayna waayahay maanic koobaad marka waa maanicaas ikhtilaafu diin waay wa ama riqu maanica labaad wa ama riqu riqiga miyaad rabtaa iyo addoonnimada fa huwa wasfun waa tilmaan oo yakuunu bihi ashaksu oo yakuunu uu ahaanaayo bihi wasfiga sababtiisa ashaksu shaksiga uu ku ahaanaayo mamluukan mid la leeyahay alriqu haddaad maqasho waa wasfiiyo tilmaan qofka uu ku noqonayo sheega sababtii mamluuk wax la leeyahay wax la milkiyey ayuu noqonaa qofaa milkina sababtiisuna waa kufri cid gaalaahoo la qabsaday waa wa huwa maanicun min aljaanibayni wa huwa ay riqigu maanicun waa maanic dhaxalka manciya min aljaanibayni labada jaanibba dhaxalka waa ka mancina labada jaanib maxaa laga wadaa addoonku isagu wax dhaxli ma karo oo qaraabadiisii hadday dhintaan ma dhaxli karo asagu hadduu dhintana ee qaraabadiisu dhaxli maayaan qaraabadiisu dhaxli maayaan waayahay asagu hadduu dhinto qaraabadiisu dhaxli maayaan sababtu waa maxay asagu waa mamluuk asagaabaa la leeyahay waxa uu isagu shaqeeyana ciddii asaga leheedaa iskale maxaaba laga dhaxlaahe maxaaba laga dhexlaa wax la leeyahay miyaa la dhaxlaa dad ahaan loo dhaxlaa waa sida xoolaha qofka isagale u joogoo kale oo kale ay isaguna wuxuu sidii xoolihiia loo qiimaynaa wuxuu isagu soo shaqeeyena waa wixii xooluhu kuu soo shaqeeyeen oo kale sida aan cidi kugu haysanaa tanana cidi kugu haysa marka haddii addoon dhinto addoonkaas waa un la dhaqaa waana la karfanaa janaasadana waa lagu tukaa waana la xabaalaa laakiin dhaxalkiisa la iskugu imaan maayo see wax laga dhaxlaba ma lehe haddou wax lahay wax shaqeeyey wax qabtana waxa uu qabtay ama wixii uu soo shaqeeyey sayidkiisa iskale waxaa soo haray isagu muxuu wuxu dhaxli waaye aabbihiisaa dhintay hooyihiisaa dhimatay muxuu wuxuu dhaxli waaye uga qaada waaye wixii uu aabbihii laga qaado ama hooyadii laga qaado xagee la geynaa asagaa yeelaa soo maaha asagu wuxa uu yeesho ama wixii asagu gacantiisa soo galanayaa iskale sayidkiisa iskale sayidku marka xoolaha waxa qaadaa waa sayidkii hadii la yidhaha addoonaa wax dhaxlaa sayidkiina he qofkaan la dhaxla ajnebi ou ka yahay nasab lama aha zawju ma aha walaa kuma imaan sow xoolaha qofkan ku dhaxlay sow xoolaha qofkan ku dhaxlaa marka labadooda mid ka midu labada jaanibba waa ka mancina ee dhaxalka riqigu wa huwa riqigu maanicun min aljaanibayni falaa yariu raqiiqu raqiiqu waa maxay waa addoonka ma dhaxlaayo qaraabadiisu hadday dhintaan walaa yuwariu asaguna cid ma dhaxashiinaayo ama walaa yuurau isagana hee ma la dhaxlaayo isagana la dhaxli maayo isaguna wax dhaxli maayo addoonnimadu marka waa taas maxaa soo haray saddexdoodii qatligii wuxuu uhi shiikhu wa ama alqatlu qatliga miyaad rabtaayo dilka fa huwa ishaaqu ruuxi qatli haddaad maqasho waa ishaaqu ruux ay ikhraaju ruux wa idhaabuhaa ruuxda saaritaanka la saaro iyo tagsiinta la tagsiiyo qofta in qudha laga gooyo nafta laga jaro waay aa qatliga laga wadaa ee lagama wado qatliga iyo dilka lagama wado qofka in la garaaco maalan in la garaaco lagama wado ee waxaa laga wadaa ishaaqu ruux iyo ikhraaju ruuxa laga wada waana maanic qofka ka mancinaya irtiga iyo dhaxalka qofaa wuxuu dilay qofuu dhaxalkiisa lahaa qofuu dhaxalkiisa lahaa ayuu dilay dhaxalkiisii ma qaadanaa mase qaada u maayo kii dilay dhaxalka wax ma kuu leeyaha mase kuma laha waxba kuma laha sida ka sugnaataba sida sugnaataba min xadiid ibni cumar laysa lilqaatili min min almiiraai shayun laysa lilqaatili min almiiraai shayun qaatilka uma sugnaanin miiraadka iyo dhaxalka xaggiisa shay-un waxba uguma sugnaanin sababtuna waa maxay sababtu waa iska caddahoo haddii baabkaan la furo dadku waa islaynaya xoolaha la iska dilana xoolaha la iska dilana qatligan marka ma la kala qaada mase la kala qaadi maayo shaaficiyada iyo alimaamu shaafici raxmat ullahi calayhi asxaabtiisu waxba kalama qaadaan waxay dhahaan qatligaanu nuuc allaala nuucu rabaa ku dhacee ciddou rabana ha ka dhacee sifadow rabana ha yeeshee marba qof dhaxalluhu hadday disho qofay dhaxalkeeda ku leedahay hadday dilkeeda ka qayb qaadato say rabta ha uga qayb qaadatee dhaxalka wax laga sii maayo waxay dhahen camdan haddou rab ha u dilo kas ama kama ha u dilo ama qaangaar ha ahaado ama saqiir ha ahaado ama majnuun ha ahaado ama caaqil ha ahaado waa kan wax dilaahi ama caaqil ha ahaado ama bixaqin ha ku dilo ama biqayri xaqin ha ku dilo mararka qaar xaqa wax lagu dili karaa soo ma qof qof iska difaacay waa dili kartaa bixaqin ha ku dilo ama biqayri xaqin ha ku dilo ama si cad ha u dilo ama si dadban ha u dilee ama sabab ha u noqdo ama mubaashir ha ahaadee waxba ma qaba ay leeyihin waxba dhaxli u maayo wax kale iska daaya waxay dhaheen hadduu qaali yahay ee loo keeno aabbihiis oo galay dembi in lagu qisaasa mudan ee qaaligu ou yidhaahdo aabbahay waa qisaas ama wiilkayga waa qisaas ou yidhaahdo ee xukunka ku rido ee xukunkii sababtii loo dilo xukunkii lagu fuliyo lagu dilo waxay leeyihin waxba dhaxli maa qaaligaas waxba dhaxli maayo wax kale iska dhaaf waxay dhaheen haddii anke uu ku markhaati kaco ee markhaatigii uu ku kacay sababtiina loo dilo maalan aabbihiisaa waxa lagu soo eedeeyey inuu qof muslima ka soo dile markhaatiyaa loo baahday waa uu inkira waxaa la helay wiilkiisa iyo nin kale ninkii kale waa markhaati kaco wuxuu yidha ninkaanu sagaa ninka bareer u dile aab wiilkiiyaa la weydiiyo waxaa la yidhi odaga aabbaha ka warran bal waa aad joogtay meeshii falkaanu ka dhacaye bal ka warran maxaad ogtahay hadduu aan ka og yahay xaqiiqatan og yahay aabbihii inuu dilay ninkaas ee uu yidhaahdo aabbahay ee maanta waa adduunyo berrina waa aakhiro aabbahayaa dilay ninkaas hadduu yidhaahdo xukunku muxuu noqdaa markaas soo la ridi maa xukunka xukunku waa dhaca ah qofkiina qasaasaa lagu xukuma haddii tiirka duqa la geeye xabad lagu dhufto ee saas qasaastaas loo dilo qasaastaas loo dilo kii ku markhaati kacay oo wiilashiisa ahay dhaxal ma leeyay leeyihin dhaxal ma lehay leeyihin waxa dhaxala ma laha hadduu rabo run ha sheego se waxaa suurtagal ah inuu adooga iska dadajaaye inuu duqa iska dadajaaya suurtagal hay dheh marka dhaxal ma leh wax kale iska dhaaf waxay leeyihin hadduu qasaas u disho waxaa laga yaaba qof qof oo uu dhaxalkiisa leeyahay inuu haddana uu qof ka dilo qof aad dhaxalkiisa leedahay qofkaa dili kara soo maa markaasaa qofkii qasaasahaan laguu keenaa matalan adeerka oo kale dhaxalkiisa waad leedahay wiilkaadii u dile markaasaa tir tiirkaa laguu soo xiro tiirkaa laguu soo xiray shanaa lagu dhuftay qasaas sharciya way soo maa waxay leeyihiin haddiiba saas waa inka ay dhacdo qasaasto dhaxalka waxba kuma leh maadaama baabkan fasaad fara badan uu ka jiro fasaad fara badanaa ka imaa karay dheh arrintaas marka waa la xidhahay dheh waa sad waxay dheheen qaarna tuhmada darteeda loo yeelaa qaarkan tuhma ku jirinna waa saddan lidariica waaye dheh waxaa la jaraa wixii meeshaas wixii ku imaan karaba haba la quusto dadkuba ha ka quusteen inay qof dadejiyaan in qof la dadejiyo ha laga quusto baabkaasna waa la sameeya aadaa loo sameeya waayahay in la isumeeyo ankay suurtagala mararka qaar culamada qaarna waa kala qaadeenoo waxay dhahaan wixii bixaqin ah iyo wixii bibaatilin ah ayaa loo kala qaadaa haddii dilku bixaqin yahay dilku bixaqin hadduu yahay qofkan uu qofka dilay dhaxalkiisii la duudsiin maayo qaaliyu ah waa xakumay qisaasaan darteeda loo qisaasay matalan markhaati ilaahay dartiisa u furo u furay uu ku furay oo xaq ah marka waxay dhahen qofkaasu saas hadduu yahay oo uu bixaqin dilku yahay ama mubaashir ha noqdo ama sababtii ha lagu dile waxay leeyihiin ma ma la seejinayo qofkaas dhaxalkii ma la seejinayo dhaxalkii ama qisaas ahaan u qisaastay laakiin sidoo kale waxaa la mid ay leeyihiin hadduu saqiir yahay dhaxalka la seeji maayo ama uu khata ku dilo dhaxalka la seeji maayo diyada waa la siimaaya dhahan qaarkood laakiin dhaxalka la seeji maayo ama uu majnuun yahay dhaxalka la seeji maayo laakiin hadduu camdan u dilo bibaaطilinna uu ku dilo dhaxalka waa la seejinaya waa bilijmac taas camdan wa bibaaطilin hadduu ku dilo inuusan dhaxal lahayn war ma leh inuusan dhaxal lahayn war ma leh laakiin sifooyinka kalaa la isku khilaafsan yahay madhabka shaaficiyaduna waa saan soo marnay qofku sow rababa qofka ha u dile bareer kas kama bixaqin bibaaطilin iyo mubaashara iyo hayru mubaashara iyo sabab wax allaala wuxuu noqdo waxay leeyihin marba hadduu ka qayb qaato dilka qofka u dhaxalkiisa lahaa dhaxal waxba kuma lahaa dhaxalka waxba kuma laha intaas waa la fahmaan maleyna wa ama alqatlu miyaa rabtaa fa huwa ishaaqu ruuxi waa ruuxda oo la saaro waalmaanicu minhu maanica mancinaaya waalmaanicu midka mancinaaya oo minhu qatliga ka mida oo dhaxalka mancinaya maa kaana bikayri xaqin ou yidhi sheikhu waa madhabkii tafsiilka ah maa kaana bikayri xaqin waa dilkii hayru xaq ah gardarro ah oon xaq ahayn sawaaءun kaana camdan am hayra camdin ahaya sawaaءun kaana camdan ahaya camdi ahaya am hayra camdin ahaya ama hayra camdin ahaya wuxuu shiiku rajaxay camdiga wuxuu leeyahay iyo hayru camdigu waa isku mid hadduusaba xaq ahayn se hayru camdigu laftirkiisu ma xaq ah qofka khayru camdiga lagu dilay ma in la dilo mudnaa in la dila ma mudnayn marka wuxuu leeyahy qofkii in la dila mudan qofkii in la dila mudnaa matalan saa'il u ahaa kugu soo xadgudbay oo naftaada iyo xoolahaada usoo dhacay iska dhaceyday naftaada badbaadsaysay man qutila duuna maalihi waman qutila duuna nafsihi fa huwa shahiidaad aheed waa la shahiid waa ku shahiid yani waa la dirirta saasoo ku dhintay bixaqinaa lagu dilay qofka dhaxalkiisa la seeji maayu leeyahy qofka qofkaas dilay laakiin hadduusa bixaqin uusan ku dilin oo qofkaana uusan dil mudnayn sawaaun kaana ha ahaado qatligaasu camdan ahaya am hayra camdin ahaya waa dhaxalka waa la seejinaa wa sawaaun kaana qatligu ahaya mubaasharatan mubaashara oo qofku la mubaasharooya am bisababin ahaya sabab hadduu yahana waa la mid markhaati fur markhaati shahaadatu zuurood ku markhaati kacdoo kale waa sababkii soo maa ama xukun khaldanaad ku riday adoo qaali ah wa huwa maanicun min jaanibin waaxidin wahuwa qatligu maanicun waa mid mancinaya dhaxalka min jaanibin waaxidin hal cudow dhaxalka u diidaa see laba qolaa meesha laba qofaad meeshaan isla joogta mid waa qaatil midna waa maxay waa maqtuul labadoodaba dhaxalka ma la seejinaa sidii dadkii aan isku diinta ahayn dhaxalkaba loo seejinaayey labadaba oysa isku dhexlaynin sidoo kale dadkii addoonka isaguna uusa wax dhexlaynin isagana aan loo dhexlaynin kan wax dilana ma waxaan leenaha isaguna wax dhaxli maayo kow dilana isaga dhaxli maa miyaan leenaha may cilladdu waa midka wax dilay waay kan wax dilaa aan wax dhexlaynin waa yahay wa huwa maanicun min jaanibin waaxidin jaanib alqaatili dhinaca qaatilka uu maanic ka yahay qaatilkan wa laga man uu ka mancinaa qatligu irhiga iyo dhaxalka faalqaatilu laa yariu min almaqtuuli maqtuulka wixiisa wax ka dhaxli maayo qaatilku wa ama almaqtuulu fa yariu min alqaatili maqtuulku laakiin qaatilka waa dhaxla maqtuulkiiya qaatilka dhaxlaale kii la dilay kan wax dilow dhaxla waxaa laga yaaba dadka qaar in la yaabayaan dhahan sow waaba la dile labadoodaba isagaaba kanaaba la dile kii wax dilay soo u dhaxlaa kii la dile waaba la diloo naftiaaba laga saare shiiku isagaa sii caddeeyey maadaama degtaaggaas uu dareema shiiku raximah llahu y mila an yajraxa axadu shaqiiqayni akhaahu waxaa waa yidhi tusaalaheedu an yajraxa inuu dhaawaco axadu axadu shaqiiqayni laba isla dhalatay midkood akhaahu walaalkiisou dhaawacay dhaawacuu gaarsiiye jarxan dhaawac oo mumiitan wax dila xabaduu ku dhuftay xabaduu ku dhuftay matalan xabau xabaduu feeraha ku gooyey laba xabo xabad wuxuu rabuu feeraha uga dhuftay xabaddu soo wax ma disho ninkii isbitaala loola cararay isbitaalkaa la seexshay waa kii xabadda lagu dhuftay uma yamuutu ljaarixu jaarixiyaa iyo kii wax dhaawacaa masiibo kale iskaga timid isna midhaa xabad kale qof kale ku dhufatay ama tii allah si kaleba iskaga timid ama waxbaaba ku dhacay uma yamuutu ljaarixu jaarixii ayaa dhimanaa qablahu ay qabla maada qabla almaqtuul ninaa nin xabad ku dhuftay walaalkiisa kas ugu dhuftay isbitaalkaa loola cararay ninkii xabaddu ku dhaclay xabaddu soo waxyaabaha wax sababa maa inay qofka dilaan dilka soo wax sababa maa waa yahay isbitaalkii isagoo ku jira aa kii wax dhaawacay dhintay sababta hore waa u dhinteen labadu yaa nolol ku dambeeya markaas kii la dhaawacayoo hore iyo iyo midkii wax dhaawacay yaa hadda naftu ka hor baxday kii wax dhaawacay fayariu waa u dhaxlaa minhu isaga xaggiisa almajruuxu xiinaidin majruuxu markaas waxuu dhaxlaa kii la dhaawacay waayahay kii xabadda lagu dhuftay isbitaalkuu yaallaa kii xabadda ku dhuftaa naftii ka dhacda isaga dhaxalkiisa kaasaa la hormarinaa majruuxu iyo kii dhaawacnaana dhaxalkii waxbuu ka qaadanaa kii dhaawacnaana waa dhintay hadduu raba kadaalu ka dhintay ama xilliguu raba ha dhinto laakiin haddii uu hor maro haddii uu hor mari lahaa majruuxu hadduu hor mari lahaa qaatilku wax ma dhaxli lahay mase ma dhaxli lahayn qaatilku wax ma dhaxli lahaa may waxba ma dhaxleen qaatilku wax ma dhaxleen labadooda marka waxa dhaxalka loo diidaahi waa qaatilka ee maqtuulka maaha maqtuulka maaha maqtuulkana iyo kan wax la gaarsiiyana wuxuu wax ku dhaxli karaa waa maxay waa inuu ka daba maro kii wax dilay kii wax dilay walaalkiisa hadduu ka daba maro dhaxalkiisa waa leeyahay sheikhu marka wuxuu yidhi fa ama alqatlu bixaqin qatligii iyo dilkii ku dhaca bixaqin si xaqa ku dhaca falaa yamnacu min aliri irigay dhaxalka ma mancinaayo milu an yaqtula inuu dilo oo kale qofka qaatilkaahu muwariahu kii isagoo u dhexlaayo u dilaa qisaasan u dilaa qisaas darteed fa yariu minhu xiinaidin markaas waa u dhaxlaa saan soo marnaba amaan horaan usoo ishaarnaba ninaa adeerkiisa dhaxalkiisa u iska lahaa adeerkiiyaa marka wiilkiisii dilay kasaasa adeerkii loo soo xiray kasaastii u ka kasaastay saasuu ku dilay isagaa toogtoo gacantiisa ku toogtay dhaxalkiisa ma leeyaha masema dhaxalkiisa ma laha adeerkaas dhaxalkiisuu leeyahay xoolihiisana waa qaadaa isagana waa iska kasaas waana madhab bacd culamaa waay se wiaanu dilkaanu biaqin uu ku dhacee waa loo jeedaa qofkaanu inuusa qofkaan xaqdarra ku dilin wixii xaqdarra ah laakiin maya culammada laakiin qaarkood saan sooma hormarinaba kaasankii laftirkiisa waxay leeyihin dhaxalka qaado umaayo se waxaa suurtagala wax uu degdegaba qisaasta inay yihiin inuu xoolaha qaateen kuwa kalena waxay leeyihiin qisaastu soo xaq maaha soo sharci maaha ama ku degdego inuusa ku degdegin xaq ilaahay siiye waay u xaq ilaahay siiyena xaqiisa ma duudsiinaayo shay xaqoo ilaahay uu siiyo u bannaanay xaqiisii looga duudsiimaa qofki oo la dhihi maayo lagu xuuxi maayo la dhihi maayo haddaad qisaastii sharciga ku ahayd aad samaydo dhaxalkii waad weyni la dhihi maayo calaa kullin mawaanicu lirfi iyo irfiga qofka waxyaabaha ka manciya waa meeqa xabo waa saddex kow ikhtilaafu diin iyo wariqu iyo walqatlu تفاسير شودينا وحي كسابسنا وصومرنا والله سبحانه وتعالى على وأعلم وبالله التوفيق